midhaha cambaha qaar kale ayaa lagu beeraa beeraha degmada jowhar iyo deegaanada hoosimaada cismaan xasan oo ka mid ah beeraleyda aqoonta durugsan u leh midhaha cambaha iyo wixii la mid ah ayaa ka warbixinaya dalaga cambaha iyo sida loo beero hoostiisa ayaad qodaysaa ama caleenta geedka markay kasoo dhacdo meesha ay ku soo dhacdo waa hoostiisa soomaha ama salkiisa hoose meexaad qodaysaa markaa salka hoose ee cambaha ayaad qodaysaa macnaha agagaarkiisa inta markaa oo asaga uu hoosiiyo ee caleentiisa ay u raaraacsan tahay intaasaad qodaysaa waxaad qodaysaa ilaa iyo soddon ilaa iyo afartan haddii aad kasii bedi kartidna aaday aagasii fiican tahay waad qodaysaa marka godadahaase dhowr godaad ka qodaysaa dhammaan wareejine salkiis hoose oo dhanaa ka wareejine marka god kasta waxaa ku shubaysaa marka nafaqadii marka adiga ugu talagashay geedkaasi nafaqadii ugu talagashay geedkaas ayaad siinaysaa godkaasaad qoday waad ku shubay carab ku gudine godka kale sidoo kale god kastaad ka qodid nafaqooyinkii ugu talagashaad siinaysaa waayo kaalmay u noqonaysaa geedka kaalma ayay u noqonaysaa wax soo saarkiisa kugu badanaya caafimaadkiisa kugu badanaya waa loo baahan yahay marka muhiimna waaye marka geedaha hala nafaqeeyo ee cambaha waayo hadda mararka qaar waxaad arkaysaa markaad socoto aad beeraha markaad wareegayso kale ama aad tagto beeraha cambaha ku yaalo kale aad tagto soo fiirfiiriso waxaad arkaysaa geeda qaar oo iska injegi geed dhinac bay ka injegan yihiin dhinacna way ka cagaaran yihiin dhinac bay ka injegan yihiin dhinacna way ka cagaaran yihiin taasoo markaa micneheeda ay tahay geedka inuu markaa sii yaraanayo oo sii dabargo-ayo geedka mar hadduu dhinac ka injego dhinacanu ka cagaarto geedkaasi waxa waaye wuu sii socdaa macnaha geedkaasi tira mma ma tirsanaysidba dhinacu kasoo injegay qaybta kale way ka cagaaran tahay qaybta cagaaranna biri way injegaysaa markaa marka waxa maxaa la samayn karaa beertaada biyaha ka ilaali biyaha tirada badan ka ilaali laba geedaha nafaqayso waala nafaqeeyaa beeraada aada aadan nafaqa siisanin saad rabta ma ka helaysid haddii kale kastaanyaro hadda taalaaba aba kastaanyaro hadda la isticmaalayo ayaa laga yaabaa inay sii dabargo-aan waayahay geedaha saytuunka oo kale inta badan aad bay usii yaraanayaan way fiicnaan lahayd in markaa la sameeyo in dib markaa loo sii beero aad bay u fiicnaan lahayd wayna fiican tahay in sidaas la sameeyo marka cambaha cambaha waxaan u sheegayaa dadka markaa beeraleyda aan aniga aan ka mid ahay inay markaa geedaha cambaha ay si markaa fiican ay u daryeelaan ama si fiican inay markaa ay u sameeyaan control inay controlshtaan
si kastaba beeraha degmada jowhar ayaa ka baxa khudaar kala duwan taasoo bulshada faa'iido weyn ay u tahay sida ganacsiga iyo cunustaba